maanta oo talaadaha bisha oktoobarna ay tahay shan iyo toban ayaa waxaa guud ahaan caalamka islaamka si weyn looga ciidayaa ciid carrafo malaayiin muslimiina ayaa salaada ciidda waxay ku tukanayaan masaajidada iyadoo qoysaska iyo carruurtoodana si farxad leh ay isugu hamlaynayaan munaasabadda ciidda haddaba maxamuud mascade ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ahna madaxa hay-adda isku xirka culummada soomaaliyeed ee maraykanka waxaana ugu horreyn u weydiiyey fadli intee leega ay leedahay ciidda carrafo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin intaana maxamuud uu taa kaaga jiro marka hore waxaan rabay inaan ku idhaahdo adiga iyo bahda idaacadda dadweynaha muslimiinta adduunka dacladiisa inaga dhegaysanaya ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay subxaana watacaala sanadkan sanadkiisa xaalkeenu isagoo sidan ka fiican yahay allah ina gaadhsiiyo taas waa intaas weeyaan markaan fiirino fadliga ciidan oo ay leedahay waxa weeye guud ahaan rukni weyn oo ka mid a arkaanta islaamka ayaa ciidan dhex dhacaya oo maanta oo kaleeto waxaa dhacaysa acmaasha xajka inteeda badan baa maanta oo kale dhacaysa waxaa kaloo ka mid a fadligeeda iyo muxuu ah wanaaggeeda waa dikriyaad iyo taariikh la xusuusanayo abul ambiyaa ibraahim calayhi salaam iyo muxuu aha wiilkiisa ismaaciil iyo ismaaciil hooyadii haajara taariikhdoodaas iyo xusuusintaas iyaduna qayb ka mid a weeyaan waxaa kaloo ka mid a fadligeeda gaar ahaan dadka xajka jooga ay sii dareemayaan waxay tegayaan muxuu ahaa diyaar muqadasa ama dhulkii daahirnaa wanaagsanaa ay tegayaan waxay soo arkayaan amaakintii barakaysnayd waxay soo arkayaan muxuu ahaa xaramkii iyo mxu carafa iyo safa iyo marwa kadib waxay dadkii way waxaa u suuragelaysa haddana inay soo ziyaartaan madiine iyo qabrigii nabiga sala allahu alay wasalam marka taasna dadka xajka tegay ee jooga waxay u leedahay micno kale oo gooni ah ayay usii leedahay waxaa aada usoo aroortay muxuu ahaa xalay oo kale axaadiis fara badan oo tilmaamaysa qofku ducadiisa iyo adkaartiisa ilaahay uu ku baryo subxaana watacaala in la aqbalayo marka intaaso dhan markaad isku celceliso waa waxyaabaha fadligeeda ama maalmahan ama ciidda fadligeeda ku tusinaya weeyaan waayahay marka sheekh cabdiraxmaan qofka muslimka ah waxyaabaha waajibaadka ah ee diiniyan looga baahan yahay munaasabada ciidda maanta oo kale inuu sameeyo maxaa ka mid a waxyaabaha qofka laga doonayo waa dhowr nooc oo kala duwan qofka xajka isagu jooga acmaasha xajka ee xaajiga ah acmaasha xajka ayuu maanta inteeda badan gudanayaa hadday noqon lahayd dhawaafka hadday noqon lahayd muxuu ahaa naxrigii hadday noqon lahayd xalqigii hadday noqon lahayd muxuu ahaa safo iyo marwe dhexdooda orodkii ahaa acmaashaasuu maanta gudanaya qofka xajka jooga qofka aan xajka joogin waxyaabaha laga rabo waxa weeye inay salaadii ciidda tukadaan waa wax laga rabo weeyaan oo dadka muslimiinta intay isu soo baxaan dabaaldega iyo liqaha weyne isu soo baxa ay qayb ka qaataan waxa kale laga doonayaa waxa weeye qofkii awoodi kara inuu udxiyo sameeyo oo uu wax gowraco ayaa laga doonayaa taasoo ay xaqiiqatan tahay saan hadda aan tilmaamaynay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayuu allah wuxuu ku imtixaanay wiilkiisii ismaaciil ahaa in uu gowraco waa ka odhanaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa tara marka wiilkii buu kala tashaday wiilkana wuxuu ku yihi aba tifcal maa tu'mar satajidunii insha allahu min alsaabiriin aabbahayow amarka ilaahay uu ku faray samee waxaan insha allah noqonayaa walad sabra oo dul qaata marka gawrac buu uu is yidhi kadibna ilaahay subxaana watacaala waa kaan odhanaya wafadaynaahu bidibxin cadiim marka wan baa ilaahay samada ka soo dejiyey wankiibuu markaa nabiyullahi ibraahim uu gowracay wiilkiina ilaahay baa badbaadiyey subxaana watacaala marka qofkii awoodi kara inuu udxiyada intuu sameeyo uu gawrac sameeyo oo uu muxuu ahaa ama neef geela ama neef adhiya ama leef ama neef loa qofbada wuxuu awoodi karo uu gowraco ayaa la doonaya gawracaas udxiyada markuu sameeyana waxaa la doonaya dadka masaakiinta dadka fuqarada dadka asxaabta ah inuu maaragtay hilbiyaheedii ay gaaraan ayaa la doonaya waxa kale la doonaya waxa weeye gaar ahaan dadkeena qurbaha ku nool ee laynaga sii rabo dadka ku nool dhulal intooda badan oo ayna muslimiin ahayn waxaa laga doonaya waxa weeye ee laga yaabo ciiddii muuqaalkeedii inuusan aada u badnaanaynin inay caruurta iyo xaasaska iyo communityga muslimka aada isula ciido marka waxyaabaha laga rabo qofka muslimka inuu sameeyo waa sidaas weeyaan waa garta shek cabdiraxmaan marka laga hadlayo ciidaha ciidan ciidul adxada iyo ciidulfitriga waxaa laga yaabaa in ay ciid uun dadka u wada tahay marka haddii aad si kooban igu sheegto farqiga udhexeeya iyo waajibaadka iyo faa'iidooyinka siday u kala duwan yihiin farqiga horta udhexeeya waxa weeye mid waxay dhacdaa oo midda ciidda ramadaanka ah markii rukni arkaanta islaamka lasoo dhammeeyo ayay dhacdaa middan hadda maanta aan joognaana waxay dhacaysaa rukni dhexdii ayay dhacaysaa oo xajka dhexdiisii bay dhacaysaa taasi waa farqi weeyaan farqi kale udhexeeya waxa weeye midda ciidda ramadaanka ahu taqriiban waxay ku eg tahay waa hal maalin keliya waa maalinkaas ee la ciidayo weeyaan tanna waxay soconaysaa saddex maalmoodoo waa kii nebigu odhanayay sala allahu alay wasalam markuu ka sheekeynaya ciidan waa waa saddex maalmood ayaama aklin wa shurbin weeyaan marka muxuu ahaa taqriiban maanta oo tobana koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka maalmahaas oo dhan waa maalmo la doonayo farxaddii iyo fantasihii inuu socdo waa maalmo shanta sanadood kadib takbiir in la qaado ay mashruuc tahay oo la doonayo weeyaan waa tahay sheekh cabdiraxmaan marka aad fiiriso ee maanta oo kale ee xujayadii xajkii bay joogaan oo way dawaafayaan tiro fara badan oo aad u fara badan oo muslimiina ayaa iskaga imaanaya duniyada dacaladeeda iyagoo markaasi wadajir isjacayl intaba muujinaya arrintaasi maxay dadka muslimiinta ee caalamka ku dhaqan oo khilaafaadka faraha badani uu dhexdooda ka guuxayo ay u taraysaa ama ay ka baran karaan waa darsi muhima duruusta ilaahay subxaana watacaala uu jeedaya qeyb ka midana waa inay wadajir iyo waxdad calaamad u noqoto ilahay qur-aankaasi kulaha liyashhaduu manaafica lahum marka manfacada la xaadiraya la tegaya ay dadkuna arki karaan waxa weeye dadkani feeri waa hal ilaah bay rumaysan yihiin hal nabi bay rumaysan yihiin oo nebi maxameda loo soo diray hal kitaab bay leeyihiin hal muxuu ah qible u wada jeedsanayaan marka shacaa'irtaa waaweyn haddii ilaahay uu ka mideeyo subxaana watacaala ay ka midaysan yihiin waxaa la doonayaa arrintan camaliga ah ee saddex milyan dad ka badan oo intay meesha isugu yimaadeen iyagoo weliba wada kala duwan xagga habdhaqanka xagga midabka xagga kalarka xagga thaqaafaadka xagga luqooyinka haddana ay ilaahay subxaana watacaala keliya soo wada bambaxeen inay arrintaas muslimiinta ku dhaliso wadajirkoodii inay xoojiyaan midnimadoodii inay xoojiyaan khilaafaadka yaryar ama khilaafaadkan ay iska tuuraan mar hadday waxyaabihii guud ee arkaantii iimaanka islaamka ay ka midaysan yihiin sidaasaa la doonaya sidaasuna ilaahay ugu talagalay subxaana watacaala kaasna wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ahna madaxa hay-adda isku xirka culummada soomaaliyeed ee dalkan maraykanka ah khadka taleefonkan ugu warramayey maxamud mascade
caafimaadleh dacawo waktigan cuskadaw adhiya eelka caafimaadleh haway eelkahan ciyaaro haway eegkahan ciyaaro kuwada cidna caafimaad kuwada cidna caafimaad